bismillaahi raxmaani raxiim arrintaas ayada maaragtay arrin muddooyinka anba la sugaayay bay ahayd haddii dadweynaha uu yahay haddii odayaashii dhalanka maaragtay sabab u ahaa dawladda dhismaheedu ay tahay haddii siyaasiyiinta koonfur galbeed ay tahay guud ahaan maaragtay aad baa loogu faraxsan yahay magaalada baydhabo iyo gobolada maaragtay maamulkan loo dhistay waxaa ka jira maaragtay farxad ireenreeb baa ka jirta soomaali guud ahaan waxaan isleenahay ninka haddii alla yidhaahdo nabadeedu maaragtay inay ay maaragtay taas ay u tahay baan u qabnaa koonfur galbeed sababtoo ah dhibaatooyinka badan oo dalka ka dhacayay meelaha ugu badnaayeen bay aheyd marka waxaan rajaynaynaa ilaahay cidankiisa soomaalida inay dhibka ka baxdo gaar ahaan koonfur galbeed maaragtay aad bay ugu faraxsan tahay wasiiradii maaragtay maanta lagu dhawaaqay maalmaha soo socdana in la dhamaystiro wasiir ku-xigeenadii iyo maaragtay la magacaabo kadib cid walba shaqadii loo edmaday ay qabato ayna ka soo dhalaasho ayaanu rajaynaynaa ma garan
maxay marka soo kordhin kartaa tani iyadoo hadda laga warqabo xaaladda ay ku sugan yihiin goboladan baay bakool iyo shabeellaha hoose
adeer taas iyada maaragtay rajada aanu qabno horta wax walbo wixii ilaahay uu ogolaado oo meel mariyo ayaa wax noqonaya laakiin waxaan rajaynaynaa haddii aanu nahay maaragtay koonfur galbeed mise odayaasha qaranka koonfur galbeed aanu nahay in ay wax weyn soo kordhin doonto sii nabadgelyo loo helo oo qof walba maaragtay nabad iyo maaragtay barwaaqo u gaaro ayaa maaragtay ay soo kordhinaysaa waa la socotaa maaragtay shabeellada hoose dagaalada hari waayey oo maaragtay ujeedo ikujeedo midna aana lahayn oo dadka macno la-aan isaga dhimanayo in wax weyn ay ka bedeli doonto maaragtay gobolladaan maaragtay nabad iyo mataqaan ay ku naaloon doonaan baanu rajaynaynaa ma garata
waa gartay
marka taa hadanaka rajada aanu qabno waa boqolkiiba boqol aanu isleenahay maaragtay dhibaatooyinkii dhibka badnaa la soo maray maamul la-aantii olaadii joogtada aheed dadku ay soo mareen inay ilaawsiin doonto waad la socotaa magaaladan baydhabo iyo deli baa la dhihi jiray hoygii geerida waxaa ka dhacay hadda maaragtay cidna looga sheekin mayo wixii bani aadan gacantiisa ku sababay iyo wixii maaragtay abaare agga rabaadi ka ahaadeenba dhib badan ayaa ka jiray gobolladan taaska maaragtay dadka niyadooda aad bay u dhisan tahay wax kastoo dilaan loo dalaan in mina dhankooda la gaarayo mataqaanay waa midda maanta aanu taaganahay ilaahay cidankiisa wixii rabbi kuula qabto ayaanu kaa qubqubanahayle marka waxaan rajaynaynaa maaragtay tan in lagu ilaabi doono wixii dhibaa la soo maray ma garan
madaaqshino marka wasiiradan hadda la magacaabay oo uu madaxweynuhu magacaabay maxaad ugu baaqi lahayd
wasiiradu waxaan ugu baaqayaa marar badanna mataqaana wixii la magacaabayna waanu la hadalnay adeer inaad wasiir noqoto dhaxda dhuuqsato mataqaana dhalinyaro waardiye aad suubsato gurigoo weyn aad degto aad haragooto maaragtay ma aha macnuhu dadka daadsan wadooyinka maaragtay dhibaatada qaxootiga maaragtay meel walba ka yimid wadooyinkana ay heran yihiin qaarkood aan raashinka u tegi karin oo maaragtay dhibaatooyinka noocaasa ayaa la rabaa wasiiradan inay u guntadaan nin walba maaragtay meesha kaga aadan tahay uu ka soo qabto ummaddu maaragtay dhibaatadeeda nin walba uu fiiriyo aana fiirin dantiisa gaar ahaaneed ayaan ugu baaqayaa wasiiradu shaqada hor taallo adeer igama dhegiyarida ceelka haygu ridin buuyid nin walba shaqada hor taalli waxa maanta laga sugahayo waa ogyahay magaalada hareeraheeda haddaad marto maaragtay olaluxmo ayaa ku dilaysa qaxootiyada ka yimi ilaa jeli i boqool i mataqaanaya meel walba ka yimi ayaa daadsan oo qabowga in dhaxantii qorahada waxay ka galan aysan lahayn dadkaas ayukeebaa la rabaa guryahooda inay ku noqdaan beerahooda ay ku noqdaan nabadgelyo in mataqaana ay ku noolaadaan oo tacabkooda ay qabsadaan ayaa la idinka sugaya haddaad tiin wasiirada la magacaabay marka ilaahayna gacan buu idinku siinaya haddii aanu nahay odayaasha dhalankana waa idan go-aynaynaa annakana dhankana iga aadan tahay bay ka xasilmayne annaga hadda maaragtay beriyan kula hadlaya anigu toddobaatan jir baan ahay xaasiskayga waxay dejiyeen magaalada baydhabo teleefon inaan kula hadlino bay ilmo saari waagi dawladda federaalka lasoo dhisay dhacdan haddana mataqaana ee waxaan diyaar u ahay anta naftiisa baxayso inaan u shaqeeyo ummadan baa diyaar aan u ahay marka wasiiradu annakana waa idin garab taaganahay ilaahayna gacan buu idinku siilayaa shaqada aad qabanaysaan waa shaqo samafal ah dadaalkiina laba jibbaara leeyahay